Cibraaniyada cutubka toddobaad Malkisedaqan oo Salem boqorka u ahaa wadaadkii Ilaaha ugu sarreeyana ahaa wuxuu la kulmay Ibraahim oo ka soo noqday layntii boqorada wuuna barakeeyey oo Ibraahim wuxuu isagii wax kasta ka siiyey toban meelood oo meel Malkisedaq hortii waxaa magaciisii lagu fasiray boqorka xaqnimada dabadeedna boqorka saaleem oo ah boqorka nabadda aabbe ma laheen hooyana ma laheen abtirsiyona ma laheen oo isagoo aan lahayn bilowga maalmaha ama dhammaadka nolosha laakiin loo ekaysiiyey wiilka ilaah ayuu weligiis wadaad sii ahaanayaa haddaba ka fiirsada ninkanu siduu u weynaa kan ibraahim oo madaxda awoowayaashii ahi meeltobnaad ka siiyey boolidii oo runtii kuwii qoladii laawi oo helay shuqulka wadaadnimada waxay haystaan amar ay dadka kaga qaataan meeltobanaadka sida sharcigu leeyahay kuwaas waxaa weeye walaalahood inkastoo ay kuwanu ka yimaadeen xanjaadka ibraahim laakiin kii aan iyaga ku abtirsanin ayaa wuxuu ibraahim ka qaatay meeltobannaadyo oo barakeeyey kii ballamada loo qaaday laakiin muran la'aan kan yar waxaa barakeeya kan ka wanaagsan oo halkan waxaa meeltobanaadyada qaata dadka dhinta laakiin halkaas mid loo markhaati furay inuu nool yahay waxaa la odhan karaa laawiga meeltobanaadyada qaatana ibraahim meeltobanaadyo ayuu ku bixiyey waayo isagu weli xanjaadkii aabbihiis buu ku jiray kolkii malkisadeq la kulmay haddaba haddii kaamilnimo ku jirtay wadaadnimadii laawi waayo iyada ayuu dadku sharciga ka hoos helayey maxaa weli looga baahnaa in wadaad kale ka kaco derajadii malkisadeq oo aan lagu magacaabin derajadii haaruun waayo wadaadnimada markii la beddelo waa lagama maarmaan in sharcigana la beddelo waayo kii waxyaalahan laga sheegay waa qolo kale oo aan nin meeshii allabariga ka shaqeeyey ka imaan waa caddahay in sayidkeennu ka soo baxay yahuudda oo ah qole aan muuse kaga hadlin wax wadaaddo ku saabsan oo weliba aad bay u sii caddahay haddii wadaad kale oo malkisadeq u egi kaco kii aan wadaad lagaga dhigin sharciga abtirsanyada xagga jidhka laakiin xagga xoogga nolosha aan dhammaadka lahayn waayo isaga waxaa loogu markhaati furay adigu weligaaba wadaad baa tahay sidii derajadii malkisadeq
waayo amarkii hore waxaa loo buriyey itaaldarradiisii iyo faa'iidola'aantiisii maxaa yeelay sharcigu waxba ma uu kaamilin oo waxaa la keenay rajo ka wanaagsan oo aynu ilaah ugu dhowaanno oo isagu dhaarla'aan wadaad kuma uu noqon iyagu dhaarla'aan bay wadaaddu ku noqdeen laakiin isagu wuxuu ku noqday dhaarta kan ku yidhi rabbigu waa dhaartay kana soo noqon maayo adigu weligaaba wadaad baa tahay oo sidaasuu ciise ku noqday damiinka axdiga ka wanaagsan iyaguna waxay noqdeen wadaaddo tiro badan maxaa yeelay dhimashada ayaa ka joojisay inay sii jiraan isaguse wuxuu haystaa wadaadnimadiisa aan beddelmi karin waayo weligiis buu sii jirayaa sidaas daraaddeed dhammaan buu u badbaadin karaa kuwa ilaah ugu dhowaada isaga maxaa yeelay isaga weligiis waa nool yahay si uu ugu duceeyo iyaga waayo wadaad sare oo caynkan ahu waa inagu habboonaa mid quduus ah oo aan khiyaano iyo wasaq toona lahayn oo dembiilayaasha ka sooxan oo samooyinka laga sarraysiiyey kan aan u baahnayn inuu maalin walba allabari u bixiyo sida wadaaddadii sare kolka hore dembiyadiisa aawadood dabadeedna kuwa dadka aawadood tan mar keliya ayuu sameeyey markuu isbixiyey waayo sharcigu niman itayl daran ayuu wadaaddo sare ka dhigaa laakiin hadalka dheerta oo sharciga ka dembeeyey wuxuu ka dhigaa wiil weligiis kaamil ah